saraakiil unkudareetay dowladaha norway iyo jarmalka iyo weliba kormeerka seedana xarunta tababarka xirfadaha ee brofesor cadow ee magaalada gaalkacyo weliba horkaha ee mas-uuliyiin kutirsan maamulka galmudug iyo ona hindhindheeyana boqolaal dhalinyaro oo meelaseyka baradaasi xirfado shalgadisan oo lankataalgala intii oo ka shaqaystaana wafdiga iyo weliba meelase intii oo kusugnaayeen kulana qaadana maamulka galmudug kaasoo lanku hadalaay sidii lan dardargeli lahayay horumarinta xirfadaha dhalinyarada deegaanada maamulkaasi iyo in lagu shaqeeya mashaariicda muhiimka ee bulshada danyartae wasiir ku-xeenka wasaaradda shaqadii shaqaalaha maamulka galmudug maxamed nuur diini oo kulanka iyo kormeerka kurir la hadalay warbaahinta iyo faahfaahin kubi ujeedka wafdigan iyo indiirana deegaanada galmudug iyo walyaabo ka maamul ahaan ku yaala horumarinta xirfadaha galanta dhallinyarada deegaanadaasiya awalan waxaan u mahad celinayaa alle subxaana wa tacaala uma dabadeed waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda maanta oo ku saabsaneed wafdi ballaaran oo nooga yimid donariska khaasatan safiirka dowladda norway iyo u qaybsanaha jarmalka arrimaha muxuu ahay horumarinta oo ah markii ugu horreyday ay galmudug yimaadaan waxaan ku soo dhaweynay gacmo furan waxayna u yimaadeen mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo ah mashruuca ugu weynaa ee laga fuliyo soomaaliya oo ku saabsan muxuu ahay arrimaha tifedka oo ka kooban ilaa iyo lix iyo toban dhisme ama bidhin oo loogu talagalay in muxuu ahay dhallinyarada iyo rag iyo dumarba ay wax ku bartaan arrimaha farsamada iyo muxuu ahay sidii maaragta horumar ay noloshooda u gaari lahayeen runtii mashruucaas oo macno weyn ugu fadhiya dowladda galmudug oo muddo dheer muxuuahay ka shaqaynaynay sidii muxuuahay mashruucaas uu hirgeli lahay ayaan maanta waxaan ku guulaysanay si guud in aan si gacmo furan aan ku soo dhoweyno hay-adihii iyo dowladihii gacanta ka geystay maata ka gaadhee sidoo kale waxaan kormeerna koormo badan waxaan arrintan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa hay-adda g s a iyo kabaniga fulinaaya oo muqdisho star oo runtii shaqo fiican ka qabtay halkan waxaan ku kormeernay howshii waxayna ku socotaa howsha si loogu talagalay waxaan rajaynaynaa insha allahu lix bil kadib in xaruntan uu maarata xarigka jari doono madaxweynaha dowladda galmudug iyo dhammaan donaraskii dhisay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa runtii safiirka norway iyo jarmalka oo runtii bixiyey fanka maantana uu ballan qaaday galmudug inay fan kale sii doonaan oo horumarin doonaan waxyaabo kala duwan deegaanada maamulka galmudug iyo weliba sanadoogi dambe laku dareemay horumaro shalgadisan iyadoona meelasey laku fulyahay mashaariic waweyn oo muhiim ah bulshada ku nool deegaanadaasiya